magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa maanta si weyn looga ogay salaada ciidulfitriga garoonka kubadda cagta waam oo ka mid a goobaha ugu waaweyn ee loo asteeyey in lagu tukada salaada ciidulfitriga ayaa waxaa soo buux dhaafiyey boqolaal dadweyne ah waxaana salaada kula soo tukaday bulshada mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland ugu horreyn qaar ka mid a bulshadii kasoo qayb gashay salaada ayaa ka hadlay dareenkooda farxadeed sunis cabdiqaadir cali seen cabdiqaadir cali si qurux badan waan filaysa inaan ciidayo ciidan ciideeda kadib insha allah dhammaanahel iyo qaraabo inta aqaano inta maqalkayga muuqaalkayga taqaana ay daawan doonta waan mahadsantihiin cid muarga idin leeyahay haa walaalkay macaan oo iga maqan soo walaalkay ah cabdiqaadir waxaa ku leeyahay ciid wanaagsan iyo baashaal aad iyo aad ugu faraxsanahay alxamdulilah maasha allah sida u ciidayna ciidna ciideeda kaleeto ilaa bashbash iyo barwaaqo allah nagu gaarsiiyo dhammaan waxaan salaan ugu dirayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland waxaan si gaara u salaamayaa ummadda qaraabadeyda yacni familka qaraabadeyda iyo walaalka iga maqan yaxya cabdiqaadir cali waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bilkhayr ciid wanaagsan maasha allah waxaan leeyahay soomaalida meel walbay joogaan ciid mubaarag ciid mubaarag waxaan ku suganahay garoonka weyn ee stadio wamo ee kismaayo aniga iyo carruurteeda iyo faamilkeyga waxaan la qaybsanayaa farxadda ciidda gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ugu horreyn bulshada ugu hambaliyey maalinta koowaad ee ciidulfitriga isagoona sidoo kale sheegay inuu ka xun yahay xabadihii dabaaldega ee xalay oo la sheegay in ay dad waxyeello ka soo gaartay dadka reer kismaayodow waxaan idinka codsanayaa inaynu doonno ilaalinno sharciga baa dadka ammaankiisa damaanad qaada inaynu iyada ka shaqayno oo aynu iska dayno qabyaaladda iyo nacaybka iyo wax soomaali soddon sano ku burburtay oo aan meel lagu gaarin intaasaan ka wada shaqayno mar labaad ciid wanaagsan waxaan kalo oo idinka codsanayaa inaynu si magaalada qashinka iyo guni walba iska xilsaaran la ilaaliyo intaasaynu isku sheeg sheegaynaa xalay waxaan ka xunnahay xalay dabaaldeggii ee xabadaha la riday si qalda loo riday dhammaanteen waxaan isugu ducaynaynaa ciiddan ciiddeeda kale farxad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo kismaayo qurux badan kismaayo qabyaaladdu ka dhammaatay kismaayo isku diyaarisay soomaali inay martigeliso magaaladan waa magaalo soomaaliyeed waa la wada degan yahay dadkuna waa wada leeyahay guud ahaan magaalada kismaayo ayaa looga ciiday si weyn waxaana ciiddan ay uga duwan tahay ciidihii hore in bulshada dhexdeeda ay isku khilaafin maalinta ciidda taasoo keentay in laga dareemo guud ahaan magaalada maalintan farxadda leh ee ciidulfitriga